بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله waaran halkaas waxaa isugu yimid madaxweynayaasha dowladaha igaad wuxuuna shir aad iyo aada muhiim u ah soomaaliyana khuseeya waxaana looga hadlaya waxay aheeday dhibaatada iyo amni darrada soomaaliya ka jirta iyo sidii looga bixi lahaa go-aanada kasoo baxayna dadku waxaa laga yaabaa inaysan aad aysan u fiirin waxa meesha kasoo baxa laakiin go-aano waxay ahayn dhammaantooda maslaxada ugu jirto dadka iyo dowladda soomaaliyeed waxayna ahaayeen in aan soomaaliya lagu sii dayn sidaas gacan laga siiyo dhismaha ciidanka ciidamada emisom in lasoo dhamaystiro ciidamo kalena in mataqaanaa laga shaqeeyo diyaarintooda marxaladahan oo kalena waa marxaladaha muhiimka oo dadku ay tahay inay fahmaan nabadda in lasoo celiyo inay wax walba ka qaalisan tahay maxaa yeelay labaatan sano fawd aan ku jirnaa dadkii ku dhashay fawdada maanta waa qaangaareen maalin maalinta ka dambeysa dadaa sii qaxaaya dadaa dhimanaya dadaa dhaawacmaya sababtuna ma aha wax kale waa amni darro amni darradaas waxay u baahan tahay in dowladda iyo dadka soomaaliyeedba gacan laga siiyo maxaa yeelay ciidan maalin walba dagaal ku jira oo dad isaga yimiday adduunka daafihiisa oo dambiilayaal ah oo ku gabanaya magaca diinta dad ay kasoo horjeedaan waxay u baahan yihiin gacan in la siiyo marka waxaa og tahay dhibaatada amni la-aanta dhaqaale xumada dhimashada dhaawaca ma lasii fiirsan kara inay sii socoto dowladaha igaadna laftigooda danay leeyihin maxaa yeel danta ay leeyihin waxay tahay haddii soomaaliya gacanta u gasho argagixiso amnigoodaa dhibaato gaaraysa marka dadkan kasoo horjeeda dowladda haddii la ogol yahay in lala hadlo heshiis lala gaaro diinta islaamka la ogolyahay sharcada in wax lagu xukumo yacni sabab ay ajaanib usoo aruursadaan oo ay u diraraan ma jiro marka waxaa loo baahan yahay dadka kalifaya in dhibaatadaanu sii socoto inay gartaan khatarta ka imaaneysa inay gartaan inaan loo dul qaadanaynin in ay yacni hawlaha isku guulaystaan waayahay dhowaan ra-iisul wasaaraha soomaaliya waxa uu isku shaambeyn ku sameeyey xubnihii golaha wasiirada xubno cusub oo ka tirsan ahlu sunna waljamaaca iyo kuwa aan ka tirsanayn ayaa lagu soo daray culamada ahlu sunna oo heshiis aad wada gasheen waxa ay sheegeen in heshiiskii sidii loogu talagalay aadnan u filin oo aad ka baxdeen arrintaa marka waran adigu ma qabtaa waa ka xumahay heshiiskii ahlu sunna waljamaaca markii horena waa loo sadburiyey haddana waxaa loo filiyey sidau ahaa marka dadka muslimiinta ah ee soomaalida ah waxaa laga rabaa heshiiska waa la fuliyey haddii ay wax mud mugdi ka qabaan inay idaacadaha ka hadlaan maha waa inay madaxda la soo xiriran ay dhahaan waxaasaan tabasha ka qabnaa heshiiskaas annagu dhinaceena waxaan u filina sida uu ahaa sida aan aaminsannahay golaha wasiirada dadka lagu soo diray waa shan wasiir ahlu sunna ka yimiday shanta wasiir ahlu sunna ayagaa soo xusheen sidii loogu heshiiyaana loo keenay waxaadna ogtihiin inay ku baxeen dad badan oo qaali ah oo soo shaqeeyey oo maxay ahaato maanta iyagoo raalli ah haddiiba heshiiskii ahlu sunna la fulilaa yidhi annaga diyaara cuna marka waxay ahaydeen maanta inay soo dhaweeyaan ay mubaarakeeyaan heshiiskii lala galay oo loo sadburiyey oo sidaas loo filiyay inay wax ka sheegaan aad iyo aad aan u xun bishii lasoo dhaafay waxaa jiray dagaallo saf ballaaran oo maleeshiyaadka dowladda kasoo horjeeda ay kusoo qaadeen farsimo badan oo ciidamada qaranku ay ku lahayeen magaalada muqdisho dagaaladaasi aan in badan adigu furmaha dagaalka waa aad tagtay bal qorshaha dowladdu ay ugu tala gashay mahalka ayaa looga haray mar haddii dagaalada ay soo qaadayeen ay yaraadeen mise qorsho guud aad ugu tala gasheen oo dalka looga sifaynaya ayaa jira
suurtagal maaha in loo dhaafo dalka inay gacanta ku dhigaan dadkaas maxay ahaato maslaxada sharciga iyo maslaxada wadanigaba aan ogoleyn isla markaasna ku gabanaya diinta islaamka banaystay dhiigga muslimka maalinba maalinta ka dambeysa la imaanaya ajaanib ay ku dhibaateeyeen dadka soomaaliya dalkaani wuxuu u baahan yahay nabad nabaddana waxay ku imaan karta waa dowladnimo marka ciddii dan u haysa waxaan ugu yeeraynaa iyo ama ka fikiraysa dan soomaaliyeed in ay nabad qaataan dowladda kusoo biiraan ciddaan diyaar u ahayn waxaa lagu khasban yahay in lala diro madaxweyne dowladda waxaa lagu eedeeyaa in iyadoo awood u leh inay wax ka qabato maleeshiyaadka dowladda kasoo horjeeda dhibaatooyinka qaar ay ka wadaan magaalada muqdisho ee gobolada dalka ciidamada amisom waxaa lagu eedeeyaa in madaafiic aan loo meeldiin ay ku garaacaan goobo dadka shacabka ay ku badan yihiin marka arrintaasi ka warran bal dhawaana waxaad sheegtay inaad kala hadlaysaan welina waa ay sidaan horta aadaan uga xunnahay dadka abriyada ah ee shacabka ay wax gaarayaan meeshii dagaal ka dhacana laazim dhibaata ka dhacaysa mar walba waxaa laga shaqaynayana waxay yihiin in dhibaatada laga dulqaado shacabka iyadoo taas la wadana mararka qaar waxaa dhacaysa in dhibaata ay gaarto shacabka aad iyo aadan uga xunna aad iyo aadan uga tacsiyeyneynaa waxqabashadana dowladdii laga rabo inay wax qabato yacni suurtagal ma aha inay hakrato oo hakad ay geliso howlihii loo doortay iyo howlihii loogu talagalay dowladdu inay wax qabato sumcaddeeda ku jirta sharafkeeda ku jira marka waxaan aaminsanahay ama ku rajaweynahay golaha wasiirada cusub oo lasoo dhisay inay dardar geli doonaan howlaha uga horreeya amniga shaqo wanaagsan ay ka muuji doonaan dhanka dhaqaalaha su-aalo ku saabsan haddii aan ku weydiiyey beesha caalamka ee dhaqaalo fara badan ay sheegtay inay ku bixinayso in ciidamada hor loola geeyo soomaaliya Mhm.
iyo arrimo kale oo arrimaha gargaarka ay ka mid yihiin Naam.
Een, sidaa darteed iyadoo ciidamada een, shisheeye lacagaha lagu bixinayo maxaa diidaya in ciidamadii qaranka haddii ay ahlan boliiskii militarigii nabadsigoodii in dhaqaalaha lagu bixiyo si ay uga qey- ay uga qayb qaataan nabad soo dabaalada dalka
waxaa laga yaabaa su-aashaas hadda jawaabteeda inaanan lahayn laakiin annaga waxaan aragnaa ciidanka soomaaliyeed oo la dhiso in ay wax weyn ka tarayso amniga dalka eh, dowladaha ay khusaysan arrimahaas waa kala hadalnay Eh, waxayna muujiyaan eh, inay soo dhaweeyeen arrintaas Eh, igaad shirki anugu qayb galan laftigiisa waxaa qayb ka ahaa waxyaabaha laga hadlay in dhismaha ciidanka soomaaliyeed xoogga la saaro wax badan oo arrimahaas ku saar- saabsanna waa qabsoomeen ama military ha noqoto ama boolis ha noqoto dowladda soomaaliya een, waxay haysataa shacabka soomaaliya taageeradooda boqol kiiba boqol Een, marka dad badan baa aaminsan fikirka ah in dowladdu taageerada maalin maalinta ka dambeysa ay soo luminayso iyadoo ay ka faa'iidaysanaada Een, caqabaadka yaalla aad iyo aad ay u fara badan yihiin dalka waxaa la socota ururadan argagixisada yacni waxaan ha jirto laakiin habka sidaana iyo abaabulka sidaana iyo tirada intaana ma jiri jirin waa wax kusoo kordhay dadka dalka dalku wuxuu ku noolaa labaatan sano fawr maalmo kooban iyo bilo kooban in wax looga qabtaana waa arrin aan fududayn imkaaniyaadka dowladda oo haysatana waa kooban yihiin Eh, waa run dowlad maalin walba waxaa laga filaa wax aada u fara badan laakiin dowladdu maanta waxay u baahan tahay in gacan la siiyo qof walba oo soomaaliya inuu isagu gacan siiyo qofkii fikirkiisa ku tabarucayo qofkii dadaal kala bixinayo qofkii naftiisa ku tabarucayo maxaa yeelay dowladaha marna waxay gaaraan heer ay u adeegaan dadka marna waxay heer ay u baahan yihiin dadku inay gacan siiyaan marka annaga soomaali ahaan waxaa isaga kaana khaldan labadii heer maanta waxaa loo baahan yahay dowladda soomaaliyeed waa asaas dhibaatooyin fara badanaa jira in gacan la siiyo si ay uga gudubto caqabaadka faraha badan ee horyaala Een, mudan madaxweyne ugu dambeyntii een, waxaan ku weydiinayaa dowladda soomaaliya een, goobaha ay gacanta ku haysa xitaa een, waxaa ka dhaca dilal qorshaysan inkastoo magaalooyinka waaweyn ee wadamada een, hore umar laftooda ay ka dhacaan waxaa jira qaraxyo ismidaamin oo ka dhaca weli een, waxaa lagu guuleysan lahay deegaanada dowladdu ay gacanta ku haysa in amnigoodii la siiyo marka taa maxaa diidaya iyada lafteeda in wax laga qabto inta laga gaarayo goobaha kale Een, dadaal fara badan oo arrintaas ku wajahana jira hay-adaha amniga dowladduna oo aad ay ugu howlan yihiin arrimahaas Eh, sida aad ka dhawaajisayna meelaha eh, nabaddu ka jirto ama dowladaha horumar ay ka jiraan ay ka dhacaan arrimahaas haddana insha allah xukuumaddan cusub waxaan rajeynaynaa inay laba laabto dadaalka horey dad fara badan oo mucaarad ah ayaa dowladda ugu soo biiray Een, ma jiraan ilaa hadda wax wadahadal aad kula jirtaan oo shacabka aad u sheegi karto oo la taaban karo
wadahadalka dhinaceena albaabkeeda waa furan yahay habeen iyo maalin waa soo dhaweynaynaa cid kasta oo nabadda diyaar u ah waana rajeynaynaa inay jiri doonaan dad cusub oo kusoo biiro dowladda